deegaanka ee la shabiya ee gobolka shabeellaha hoose weyba uu soo kumidayaa deegaanada sanooyin kun ka dambeeyay suubayayaan horumarada dhanka ammaanka ganacsiga iyo dhismiyaalka maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo weliba wade dadaalo laga hormariyo arrimo amniga ganacsiga deegaanka ee la shabiyaha iyo oona laga bilaabay diiwaangelinta goobo ganacsiga waweyn weybana si wada jaray oo amboogdana goobo shooldawan ganacsiga deegaanka ee la shabiyaha iyo oo ku hadleen sidaioon dhaqangeliyi lahayeen awaamirtuusa horey hansaari maamulka ankoreen gudoomiye deegaanka lafoole nuur ibraahim ayaa sheegay in deegaanka ceelasha biyaha si guud ee loonku bilaawo doona maalimoha dareera dhaqangeliyowka arintaasi tio horey maamulka ambaahi wafda uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan cali najax waxaan leenahay ku soo dhowaada deegaanka lafoole runtii farxadeenoo tahay sidaad la socotaan amase aad ogsantihiinba maalmihii u dambeeyey howlgallo runtii aan inaba cadihin ayaa halkan laga waday ciidamada ammaanka ee qaranka ee isugu jiro hadday tahay nabasugidda hadday tahay booliiska hadday tahay booliiska guurguura iyo militariga dhammaantood runtii mudana guddoomiye halkan waxay ka wadeen shaqo ah inaba cadiyaheen shaqadaasi oo ah in deegaanka runtii kaamirooyin lagu xiro diiwaangelintii ayaa socoto oo maxaa la yidhahdaa iisheeg dukaamada ama ganacsiga oo dhan waa la diiwaangelinayaa si loo helo xogta oo dhammaystiran sidaasi la mid eh maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa biidni illahi albaari in maxaa la yidhahdaa kaamirooyinkii halkan ay ka dhaqan gasho waxaan rajaynaynaa beledku runtii hadda sidii hore waa ka fiican yahay boqolkiiba boqol aaduu ugu fiican yahay shaqo oo runtii la taaban kara ayay ciidamada amniga ee qaranka ayay qabteen siddeed iyo tobankii cishee lasoo dhaafay howl aan inaba caadiyana laga qabtay mudane guddoomiye iyo maxaa la yidhaahdaa madaxda kala duwan ee guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose la socoto farxaday noo tahay caawa xilligan aan joogno oo oo saddex saax beennima ay tahay in aan ku qaxweyno ama aan ku sheekaysanno maxaa la yidhaahdaa deegaanka la foole gaar ahaan ceelasha biyaha farxaday noo tahay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim najax iyo waliba si-eedeen ku hadlay sugowka ammaanka shacabka deegaanka ceelasha biyaha annaga ka maamul gobol ahaan maamulkan gobolka shabeellaha hoose waxaan muddo fara badanba garab u ahayn aan la shaqaynaynay xarumahooda ku dhiirigelinaynay ciidamada amniga ah tanna qaybay ka mid tahay waana sii wadi doonaa haddii alla idmo quruxdan nalalkan shidan ee deegaankan ceelasha biyaha ee degmada afgooy aan caawa ku wada joogno waxay ka turjumaysaa dadaalkii dhiiggii howlkarnimadii daacadnimadii wadaniyaddii ay ciidamada amniga ku bixiyeen ciidankaas ayaan bogaadinaynaa waa u hambalyaynaynaa intii ay shaqadaas ay wadeen wixii dhibaataha ku gaaray hadday dhimasho tahayna allah u naxariisto hadday dhaawac tahayna ilaahay ha bogsiiyo inta nool iyo annaga waxaan diyaar u nahay halkaas inaan ku dhiirigelinno oan wada socno ilaa dalkan aan gaarsiinno ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay ugu nooshahay si nabadgelyo ah horumar leh wanaag leh sharaf leh muslimnimo leh oo adduunyadii aakhiradaba ay noloshooda ay ayaga go-aan uga gaari karaan ka dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed yaboox ayaa sheegay in ciidamada ammaanka shaqo fayliyo ku hayaan deegaanka elasha biyaha
waxaan rabaa inaan ku soo gebangabeeyo ammaanka magaalada muqdisho wuxuu ku jiraa in meelahan oo kale magaalada daafaheeda ah in sidaanoo kale shaqo looga qabto caasimaddu waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed waa wadnihii ummadda soomaaliyeed waa dadka maaragta meesha adduunyadu ay naga fiirinayso oo ugu muhiimsano caasimadda wey caasimaddu hadday amni xumo ay ka jirto inta kalena waxay noqonaysaa wax ka soo qaad ma leh sidaa darteed sababta ay ciidammadu halkan u yimaadeen oo ay uga shaqaynayaan ciidamadii gobolka banaadir hay-addii nabad sugidda iyo hay-addii booliiska iyo biliis militariya iyo ciidamadii kaloo dowlad goboleedka inta halkaa waxaa xoogga loo saaraya inay noqoto muqdisho ilaa maaragtay afgooye ilaa marka ilaa iyo meesha la yidhaahda baraawo inta u dhexayda inay noqoto
maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo wadaad dadaalo laga hormariyo amniga deegaanada gobolka shabeellaha hoose